subax wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warka subax ee dalsan qodobada ugu doorkaroona waxaa qayb ka noqon doonaaino dheeraada oo kasoo baxaya dagaal khasaare dhaliyo ciidamada dowladda ee kuwa macuusliya ku dhexmaray degmada maxaas ee gobolka hiiraan hogaamiyaha sare ee sisi kaatimo oo markii ugu horreysay kusoo wajahan magaalada muqdisho xilli casuumaad rasmi oo ka helay dowladda soomaaliya dowladda maraykanka oo lacaga duldhigtay mas-uul sare oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab xeerilaaliyaha guud ee jubbaland oo shaqo joojin lagu sameeyey kadib markii lagu eedeeyey musuq maasuq golaha wakiilada somalilan oo ansixiyey xeerka waxkabeddelka doorashooyinka maamulkaasi warka dibadda warkeena aad ku noqli doontaanna waxaa qayb ka noqon doonta tirada dadkii ku dhintay weerar lala markaas ama weerarkii lala beegsaday munaasabad lagu xusay mawliidka ee dalka bakistan oo sare u kacday iyo magaalada new york ee dalka maraykanka oo xaalad deg deg ah loogu dhawaaqay kadib roobab daadada oo wata oo ka dacay
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa axad taariikhdu ay ku beegan tahay kowda bisha tobanaad ee oktoobar sanadka labada kun saddex iyo labaatanka qodobadii aa maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu dooronaa warka iyaga iminkana waxaad kusoo dhawaataan iyagoo intaa ka faahfaahsan aan ku bilownay warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaal khasaare dhaliyey oo u dhexeeyay ciidamada dowladda ay kuwa macuusley oo ku dhexmaray degmada maxaas ee gobolka hiiraan warar dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaalkani u dhexeeya labada dhinac oo markaasi ku dhexmaray degmada maxaas ee gobolka hiiraan ciidamada dowladda gaar ahaan guutada cali bin abi daalib ee xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka dagaalkan ayaa yimid kadib markii ciidamada markaasi dowladda halkaasi ku sugan sida la sheegay in markaasi halkaas ay dabcan qof ku dileen mid ka mid ah ciidanka dadka deegaanka waxaana dilkaasi xigay dagaal foolka fool ah oo labada dhinac ka dhex qarxay dhinacyada dagaalamay ayaa isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana la xaqiijiyey in dagaalka labada dhinac ay ku dhinteen ilaa iyo saddex ruux oo dhinacyada dagaalamay ah sidoo kale waxaa lagu soo waramayaa in dhaawacyo ay jiraan markaasi ka dhashay dagaalka wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in xaaladdu ay markaasi tahay hadda mid degan laguna guuleystay in si deg deg ah loo kala joojiyo ama loo kala dhexgalo ciidamadii dagaalku uu dhex maray dowladda iyo kuwa deegaanka gaar ahaan guutada cali bin abi daalib joojinta dagaalkan ayaa waxaa kaalin sare ku qaatay odayaasha dhaqanka degmada maxaas xildhibaano mas-uuliyiin kale oo ku sugan degmadaasi waxaana markaasi hadda ay tahay xaaladda mid degan sida wararku ay tilmaamayaan waxaana markaasi guddoomiyaha degmada maxaas oo ka hadlayay arrintaasi uu sheegay in markaasi isku dhacaasi uu ka yimid ama si kama uu ku dhacay balse hadda la xaliyey arrintu ay tahay mid degan dhanka kale markaan haddii aan eegno hogaamiyaha sare ee s c khatuma ayaa waxa uu markaasi ka helay casuumaad rasmi ah dowladda soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa casuumaad u fidiyey hogaamiyaha s c khatuma cabdiqaadir fardheye markii ugu horreysay socdaal ayuu ku imaan doonaa magaalada caasimadda ee muqdisho kadib martiqaad oo ka helay dowladda soomaaliya isagoo kulamo kala duwan la qaadan doona madaxda kala duwan ee dowladda federaalk soomaaliya waxaana markaasi dabcan inta uu ku sugan yahay magaalada muqdisho mas-uuliyiin kala duwan uu kulamo markaasi la qaadan doona dhanka kale markaan haddii aan eegno dowladda mareykanka ayaa lacago dul dhigtay mas-uul sare oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab dowladda mareykanka wasaaraddeeda difaaca ayaa markaasi lacago dul dhigtay hoggaan sare oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab waxaana markaasi ay tilmaamayaan in qofkii soo sheega hogaamiyahaasi ay markaasi siin doonaan een lacago markaasi gaaraya shan milyan oo dollar waxaana markaasi wararku ay tilmaamayaan in dowladda markaasi mareykanku ay diyaar u tahay in markaasi lacago badan ay ku qarash gareyso sidii markaasi loo soo qaban lahaa een hoggaan sare oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo markaasi ah hogaamiye ku-xigeenka een ururkaasi al-shabaab sida ay markaasi tilmaameyso waaxda difaaca mareykanka arrimaha dibadda waxaana markaasi een dabcan ee la sheegayaa wasaaradda arrimaha dibadda dalka mareykanka ayaa sheegtay in lacag gaareysa shan milyan oo dollar ay ku abaalmarineyso qof walba oo soo sheega xog ku saabsan halka uu ku sugan yahay abuukar cali aadan oo la tilmaamay inuu markaasi een yahay ku-xigeenka een markaasi dagaalamayaasha al-shabaab qoraal kasoo baxay ama lasoo saaray barnaamijka abaalmarinta cadaaladda ee dalka mareykanka ayaa lagu sheegay in lacagtaasi la siin doono qof kasta oo keena xog ku saabsan horjoogahaasi iyo sida loo heli karo abuukar ayaa la tilmaamay inuu yahay xoge- eh, ku-xigeenka hogaamiyaha al-shabaab waxa uuna dhowr sano een soo noqday madaxa militariga al-shabaab kadib markii ugu horeysay ama markii hore uu ahaa madaxa jabhadaha garabka militariga al-shabaab ayaa lagu yiri qoraalkan kasoo baxay mareykanka waxaa kale oo markaasi ku jira liiska cunaqabateynta qaramada midoobe ee waafaqsan qaraarka qaramada midoobe ee tirsigiisu yahay een sideed iyo toban afar afartan een oo soo baxay labada kun iyo sideedii ee ku- markaasi ku lug lahaanshaha ama bixinta taageerada falalka khatarta ku ah nabadda amniga iyo xasiloonida soomaaliya iyo nabad ilaalinta intaa waxaa sii dheer aadan waxa uu markaasi xiriir la lahaa ururka sida la sheegay alqaacida een jasiiradda carabta iyo een markaasi maqrib islaam ayaa lagu yiri warbixintan kasoo baxday waaxda difaaca mareykanka dhanka kale markaan haddii aan igno xogayihii guud ee ama xeelelihii guud ee jubbaland ayaa shaqo joojin markaasi lagu sameeyey iyadoo markaasi lagu eedeynayo in uu musuq maasuq sameeyey madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland cabduqaadir xaaji maxamuud ayaa shaqo joojin ku sameeyey xeer ilaaliyihii markaasi guud ee jubbaland maxamed sheekh cusmaan kadib markii lagu eedeeyay musuq maasuq iyo ku-tagrifal awoodeed wareegto uu markaasi soo saaray madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland ayaa lagu sheegay in dhammaan laga joojiyay mas-uuliyaddii uu hayay lagana qaaday xasaanaddii iyo awooddii uu lahaa ilaa xeer ilaaliyaha markaasi guud ee jubbaland shaqo joojintan ayaa kusoo beegantay markii uu xeer ilaaliyuhu bartiisa facebook kusoo qoray inuu iska casilay xilkaasi mana sheegin sababta waxaan markaasi iska casilay laga bilaabo een markaasi maanta xilkii aan u hayay dowlad goboleedka jubbaland ee xeer ilaaliyaha guud ee dowlad goboleedka jubbaland waxaan u mahad celinayaa madaxweyne axmed maxamed islaam axmed madoobe oo i magacaabay xilkan ayuu markaasi yidhi intii ila soo shaqeysay een markaasi intaan hayay xilkaasi ayuu markaasi qoraalkan uu kusoo qoray bartiisa facebook uu ku sheegay waxaana markaasi jubbaland uu tilmaamay madaxweyne ku-xigeenka labaad in shaqo joojin lagu sameeyey xeerala- xeeralaalihii guud ee jubbaland markaan dhanka kale haddii aan eegno golaha wakiilada somalilan ayaa ansixiyey wax ka beddelka doorashooyinka maamulkaasi golaha wakiilada somalilan ayaa cod cod aqlabiyeed leh ku ansixiyey xeerka doorashooyinka sa- isa saaran ama isa saarka ah ee madax madaxtooyada iyo ururada kale xildhibaan cabd- cabdinaasir qoodax oo ka mid ah in guddiga golahu u saaray wax ka beddelka xeerka doorashooyinka ayaa golaha u sharxay qodobada wax laga bedelay kahor intaan si buuxda loo ansixin waxa aanu markaasi wax ka bedelnay ama wax ka bedel ku sameynay xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha qaranka markii hore waxa uu ka koobnaa boqol konton iyo afar qodob waxa uuna kusoo kordhinay saddex iyo toban qodob oo cusub ayuu yidhi xildhibaan qoodax mar uu ka hadlayay arrintaasi iyada oo ay tahay markii koowaad ee la sameeyo xeer ogolaanaya doorashada madaxtooyada iyo ururada ayaa lagu soo kordhiyey qodob sharaxaya qaabkii loo qabanayo doorashooyinka isasaarka ah iyada oo xeerkani uu madax banaani markaasi iyo awood dheeraad ah uu siinayo guddiga doorashooyinka sidoo kale waxa uu golahu markaasi uu gaabis ama kaabis ku sameeyey een soddon iyo shan qodob oo kamid ah xeerka sagaashan iyo koowaad ee doorashada ee markaasi een, hore u jiray iyada oo xogo dheeraada lagu daray si loo waafajiyo nidaamka cusub ee markaasi ee doorashooyinka xeerkan ayaa ka dhashay een, markaasi xeerarka een, xeerar kale oo ay markaasi een, dabcan soo jeedin ka sameeyeen salaadiinta dhaqanka somalilan xeerka ayaana dhaqangelay naq- dhaqangal noqonaya marka ay golaha guurtida ogolaadaan madaxweynuhuna uu saxiixo sida markaasi een, lagu yiri war la- kasoo baxay golaha wakiilada maamulka somalilan halka warkaas aad ka dhageysanaysaan waa raadiya dalsan muqdisho soomaaliya iminkana akhbaaraadka dibadda Een, waxaa sii kordhaya tirada dadka ku dhintay eh, munaasabad mawliid markaasi lagu dhigayay eh, oo ka dhexeysay dalka bakistan oo weerar markaasi lagu qaaray eh, lagu qaaday dabcan Een, dadkii ku dhintay weerarkaasi ismidaaminta ahaa ee jimcihii ka dhacay degmada mustog ee ee markaasi gobolka Washington ee dalka Pakistan ayaa gaaraysa konton iyo shan qof wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka ee Pakistan ee ninka la yiraahdo een Sarfitas ee Bugti ayaa arrintan xaqiijiyay mar oo shir jiraaid ku qabtay magaalada Kuwaita qaraxan ayaa lala beegsaday goob ay dadku kugu dabaaldegayeen munaasabadda dhalashada nabigeena Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee isbahaysiga ururka ahlu sunna ee gobolka Michigan ayaana ku baaqay shaqo joojin iyo muraha- mudaharaadyo een, ka dhacaya een, guud ahaan een, markaasi gobolka maanta een, sida een, wararku ay tilmaamayaan Een, shaqo joojintan iyo dibadbaxan lagu baaqay in ay qeyb ka qaadan doonaan ganacsatada iyo bulshada qeybaheeda kala duwan oo markaasi kasoo horjeeda falkaasi arxan darrada ah ee loo geystay dadkaasi munaasabadda markaasi ku dhigayay oo ismiidaaminta qaraxa een, markaasi lagu baabi'iyey ugu dambeyntiina markaan haddii aan eegno waxaa markaasi xaalad degdeg ah ee markaasi la geliyey ama lagu dhawaaqay magaalada new york ee dalka mareykanka xaalad degdeg ah ayaa lagu soo rogay magaalada new york ee dalka mareykanka iyadoo duufaano xoogan ay markaasi keeneen daadad wadooyinka xiray qaar badan oo ka mid ah nidaamka tareenada dhulka hoos mara ee magaalada iyo wadooyinka waaweyn ee markaasi ayaa daadad ay buux dhaafiyeen halka ugu yaraan hal terminaal oo ku yaala gegada diyaaradaha ee la yiraahdo laguran la xiray Een, ilaa iyo een, markaasi roobab aada u badan ayaa ka dayay qeybo ka mid ah magaalada new york waxaana la filayaa in dhowr inji oo oo kale ay markaasi sii da'i doonaan sida ay sheegayaan waaxda saadaasha Een, dadka ayaa markaasi laga dalbaday in ay qaadaan tillaabooyin ay ku ilaalinayaan ammaanka iyo inaysan isku dayin in ay ku safraan wadooyinka daadku uu markaasi kusoo rogmaday warkii subax ood kala socoteen raadiya dalsana waanagintaa
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warla helyaabaa tala la hel